waxqabadkii muddadii anugu kusimaha taliyaha qaybta ahaa guddoomiyaha gobolkuna uu gobolka ahaa waxaa na magacaabay anaga afar iyo labaatankii bishii sagaala xilka waxaan la wareegnay kowdii laakiin shaqada waa iska sii waday waliba anagu waa sii waday afar iyo labaatankii markii la magacaabay lix iyo labaatankii waxaa lagu diray magaalada garoowe marxuumad khadraac cabdi axmed oo lagu diray torey dilkaa waxaa geystay nin ay horay xaaskiisa u ahaan jirtay oo lagu magacaabo maxamed siciid cabdi ciidankuna gacanta ayuu kusoo dhigay ninkaa gacanku dhiiglahaa waa la soo qabtay haddana maxkamad ayuu sugaya isla lix iyo labaatankii howlgal ayaa ciidanku sameeyey howlgalla ay sameeyeen ciidamadu sugidda amnigu caasimadu waxay soo qabteen dadkii caadaystay inay furtaan hantida shacabka moobiladana ka fur ka qaadan jiray shacabka koob iyo toban eedaysane oo toddoba toore wa labaatan iyo toddobadii waxaa howlgalladii ay sameeyeen ciidanku kusoo qabteen kusoo qabteen saddex iyo labaatan foodheere iyo kuwii moobilada furan jiraya oo laga mari waayey jidadka iyo wadooyinka iyo luuqyada habeenkii laga hurdi waayey iyagoo watay afar toori sagaal iyo labaatankii waxaa ciidanka amnigu iyadana ka sameeyey magaalada howlgal xooggan oo dad badan lagu soo qorqorto kowdii bishii tobnaad waxaa ciidanka booliiska degmada ayl ka soo qabteen laba nin oo horay uga mid ahaa raggii halka ka cararay oo moobilada furan jiray oo la wada yaqaano waxaana la keenay magaalada shantii waxaa laanta nabadgelyada wadooyinka ay noo soo gudbiyeen in dalcadda rabaable ka shishaysa uu ku gadoomay gaari markituwa oo waday laba iyo toban nin gaarigaas oo isaga iyo dhaawicii iyo dhaawicii iyo dadki ninkii wadayba la keenay magaalada garoowe ka bacdina baaris lagu sameeyey ka bacdina loo gudbiyey boosaaso hay-adaha baarista loo gudbiyey lixdii bisha lixdii bisha waxaa ciidanka boolisu soo qabteen dad iyagana cabbaayey khamro oo rag iyo dumar isugu jira iyo xashiishad iyo xashiishad iyo duubab xashiishada sideedii waxaa ciidanka boolisku soo qabteen laba nin oo toorey wata oo toorey wata oo ka furanayay dadka iyo afar duub oo xashiishad ah tobankii bisha waxaa dhaawac xabadeed loo geystay nin lagu magacaabo qaasim abshir maxamuud oo watay gaari dhayna ah waxaana dhaawaca u geystay laba nin oo lagu magacaabo deeq xasan maxamed oo la qabtay iyo abshir xasan maxamed raggaa oo gaari leyla ah ku horgoostay xabadana ku furay labadiiba xabsigaa xabsigay jiraan waana la soo qabtay waxaa ciidanku soo qabteen afar iyo tobankii bisha dhallinyaro ku eedaysnaa kufsi iyo waalidiintii oo qariyey wiilashooda dhammaanba dadkaasna xabsiga ayaa loo diray sidoo kale waxay ciidanka booliis soo qabteen nin lagu magacaabo faarac cali geele kaasoo hadda ka hor dilay marxuum maxamed cabdi raagi toddobiyo tobankii waxaa ciidanku soo gaaray ribood ah ku saabsan in la kufsaday gabar afar iyo toban sano jira falkaas nimankii geystay waa la soo qabtay labaiyo labaatankii waxaa ciidanku soo qabteen cagaftii dhulka sharci darrada ku jeexda iyo darawalkeedii soddonkii bisha waxaa hotel shaariqa gadaashiisa lagu dilay marxuum yaxye cabdirasaaq xaaji ninkii geystay falkaa iyo ninkii kale oo la socdayna waa la soo qabtay kuma soo wada koobi karo dhacdooyinkii dhacay iyo sidii wax loo soo qabtay waa in yaro oo aan markaa intaan ka gaadsiin karay laakiin waxaan odhan karaa kiisaskii dhacay ilaa waktigaa kiisaan la soo qaban ma jiro kiis cid kasta oo wax furatay ama waa la hayaa ama waa magaalada ka baxeen qaar baa tuulooyin aaday qaar baa meelo kale magaalooyin fogfog u cararay iyagana waa la soo wada qabanaya guryahooda habeen walba waa la tagaa waana la yaqaanaa dadka wax furtana kulli waa la wada yaqaanaa inta maqan ama tuulo ha jiro ama magaalo weyn ha jire waana raboodgaraysan yihiin waana la sugaya waana la soo qabanaya cid kasta oo amni darro ka shaqaysana waa la qabanaya waa la soo qabanaya waxaan ka codsanayaa dadweynaha haddeerna waa nala shaqeeyeen in nalala shaqeeyo oo ciidanku meel walba ma joogeen dadweynaha meel walba jooga dantuna waxay ku jirtaa iyo nabaddu ku jirtaa nabadgelyada haddii nalala shaqeeyo haddaanu ka jawaabi weyno dembiga annagaa yeelanayno haddaad adigu tiraadid na soo wacdo tiraadid diiradaa waa la joogaa deg deg haddaan ku imaan weyno dembiga annagaa leh laakiin adiga waxaan kaa rabnaa inaad tiraado halkaa waxbaan ku ark halkaa saasaan ku ark halkaa saasaan ku ark annagoo aan oranayn oo arrintaas aan ciidankana kala hadalnay kana wacyigelinay aan oranayn hebel baa noo soo sheegay iyo inaad dembi ku jirto hebel baa noo sheegay oo aadan ka baqayn hadhow in berri lagu soo waco lagu yidhaahdo hebel ninkii soo sheegay isheegay aduu ahaa waxaan leeyahay nala shaqeeya annaguna ballan baan qaadaynaa meel kasta oo puntland ka mid ah haddii ilaa hidmo anigoo ku hadlaya afkii taliyaha booliiska ka ahaa puntland meel kasta inaan gaadhsiino amni inaan wax kasta oo wax u dhimaya wixii anshaxumaa dadka mukhaadaraadka dad badan baa qaban qaar baa xukuman qaarna hadda maalmahana la xukumaya kuwo kalena waa liiskaraysan yihiin waana la soo qabanaya haddii ilaahay ciidanku deg deg bay kusoo qabanayaan gobolka iyo degmada iyo qaybta kulli waa isla garanaa arrintaa liiskana waa la hayaa waana soo qabanaynaa aad iyo aad baana ka mahad celinaya dhegaysigiina waana mahadsantihiin